asalaamuulaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda snaai ee magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
barnaamijka ganacsiga toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale ayaad ka dhegaysataan idaacadda isnaay waxaan uga hadalnaa qodob toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa farsamada gacanta gaar ahaan agabka laga sameeyo alwaaxa farsamada gacanta gaar ahaan kuwa laga sameeyo alwaaxa waa mid ka mid ah xirfadaha ugu faca weyn ee ku saleysan hal abuur dhaqaale iyo horumarka bulshada waa farsamo gacmeed lagu sameeyo agabyo qurux badan oo waxtar leh sida miisaska kuraasta jiifafka fadhiyada iyo kuwo kale magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle waxaa ku yaala goobo lagu farsameeyo agabyadaas oo ay ka howlgalaan dhallinyaro ka mahareeya noloshooda iyo mustaqbalkooda waxaana ay ka horbixiyaan hannaanka ay u shaqeeyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anoo ah dalmar cabdulla culow waxaan joogaa suuqa qandalahaan joogaa suuqaan ka shaqaynaa qandalaha suuqa oo sida sareeraha iyo miisaha iyo jeefkii waxaas loo gadaan joognaa waa qandalaha loo fasaraas waay oga jooharaan joognaa walaalay soo dhowaada waxaan ka shaqaynaa sidoo kaleente sida miis oo kalean samaynaa sida sareeroo kalean samaynaa sida sanduuq oo kalean samaynaa sida alaabaha jeefka loo socda camalaan samaynaa oga suuqaasaa noo furo walaalay soo dhowaada
dalmar sidee ku timid fikradda ganacsigan see ku bilawday fikradda ganacsiga horta waxay igu dhiirigeliyey ilaaha kheeraasiya aabbahay igu dhiirigeliyey anoo iska xamaalanaayo suuqa xamaali ka eh aabbahay dha xamaali ma fiicine waxaa kuuroon ina shaqaystad ninka shaqaystaa walba xamaalay shaqa waa tahay laakiin shaqa shaqadaas oo xooga fiican aan kuu samaynao aabbahay dhahay muga aabbahay dadaalkan iyo fikirkaanba aabbahay aan lahay wallaahi xilligan bilaawayniyo wallaahi xilligii taasa xilligaas ma dhihi kar laakiin shaqadahan horta waxaan ku bartaniyo xifraddan waxaa la abtagayaa lahaay ah hore meeshaan ku shaqay jiray muga abtagayaa la joogi jiray aa la shaqay jiray abtagayaa la shaqay jiray muga abtagayaa la shaqay jiray muga aabbahay dha abtagayaa waxay hoosho ab abtagayaa haay haddii adageys maxaa ka qabtaa camal mayaan dhaa aabo hoosho beel waa laakiin lacagay u baahan taan dhahay micni malaw lacag ilaaha keena u dhaha laakiin anaa ku bilaabaaye ilaaha ku barakeenaya shaqada dhacdan kale muga shaqadii xoog iyo waxaasaan kusoo galinay muga sidii aan shaqadii aan saa iskaga barano
marka sanadka ay bilaabays ma xasuustaa wallahi sanadka bilaabayniyo sanadkaas hataa ma dhihi kara laakiin hadda dibaab tiraa labada kun hataa ma dhamay hataa ade waxay tahay sidaan ku bilaabaniyo horta kow shaqadaa maba kasaynin laakiin waxaan ku bilaabay sida miisahoo kaleenta oo sida kooraha dameerka oo la saaraayo iyo raraha dameerka la saaraayo waxba xasan kow ka bilaabanay haddana waxaan maraynaa xili oon jiif samayno xili waxaan samayno waxwaaweyn alaaba sariir oon samayno waxwaaweyn samayno aan joogno haddeen ha sidaasaan ku bilaabaa dalmar lama dhihi karo dugsi ama meelo ku bartay ee isagoo xirfaddan oo ku dhex jiro unbuu saas ku bartay xifradda ani horta aqoon dheeraad oo xagga oo dugsi sare iyo waxaas iyo waxaas ma uu soo marin meeshaan wax loogu bartayba xoog loogu barin shaqada maahane shaqa hadda oo aqoon usoo galay oo wax oo- wax usoo bartay ma ahan shaqada
qalabyada ugu muhiimsan ee aad farsameysaan maxaa ka mid ah qalabaha ugu muhiim oon farsameyn waxaa ugu muhiim sida jeefka oo kale alaabta wareegga jeefka oo lalahayo sida oo sariiraha oo kaleente aa ugu muhiimsan alaasaa ugu muhiimsan oo waxaan hadda oo oo loo badan yahay saas waaye yaa u badan waxaa idinka iibsada miyiga iyo dadka magaalada nin horta dadka magaalada dad wax gadanaya ma ahan xabad xabad le dadka magaalada laakiin waxay u badanaya dadka miya u badanaya dadka baadiya ka imaanaya saa'id wax wax- saa'id wax u qaato laakiin dadka magaalada xabad xabad le waaye wax dhifdhif le camal le waa hal xab camal le waa waa kaa maalinta sabtiga ka waran ganacsiga maasha allah maanta maanta nugu fiican tahay waa maalin sabdiga ee ma- maalin sabdiga ma lasoo koobi karo waayo waayo inta tuulo dhan baa isku wada imaanayso sidii waxaa- wixii yaali oo dhan wixii samaysatay oo dhan isbuucaa samaysatay oo dhanba maalin sabdiga kuu baxayenba hadduu ilaah yidhaaho ma maalmaha kale xabad xabad dhac le waaye taas waa walaal marka ma dalabaad ayaad samaysaan mise eh, qalabka marka hore aad farsameysaan kadib waa laidinka iibsadaa horta wax dalabaad la yidhaaho lacalla xabad xabad ma- marmar dhif le waa dalabaad wixii ah laakiin hadda waxay noqotayba wixii in annaga iska diyaarsano oo iyaga oo diyaar le dadkii u imaadaan oo sidii wabaca gadano shakaasta ku imaadaan howlahan aad u daan shaqo idinku cuslaata ma jirtaa waa samey weysaan wallaahi shaqa u cusnaatay waxaa la- waxaa la-aan leh waa horta shaqa cuslaanaysa ma laha laakiin waxaa la-aantaa keenayso maadaama oo dhaqaalo badan aad haysanin wax walba aad sameyn kartid hadday dhaqaalo badan haysatid wax yartaa sameyn kartaa ma haddaa dhaqaalo haysaninna ma ma- maxaa qaban kartaa wax walba magu abo dhaqaalo la-aanta leh waa hadday dhaqaalo haysatid wax yartaa sameyn kartaa wax wax ka hor imaanaa jirinba waa kaa marka dadka marka laga reebo shirkado ama hay-ado oo wax idinka iibsada ma jiraan maasha allah horta shirkado ama hay-ado waxna iibsado ma jiraan waayo ayagaa waxooda samaysan aniga shirkadada waxna iibsadaysa weli ma arkin aniga saa intaan un joogo dad kale waxna iibsada haa aniga wakaa ka waran la macaamilka dadka see ula macaamishaan maasha allah si wanaagsan nin maa iska jaro nin iska xunaa iska jaro nin iska samaa iska jaro wax walbana waa dhaqanaa Aa, ninkii samaani xumaa wixii ilaahay keenabo waa la dhaqaa insha allah saasaan yeelnaa Way, eh, ka dalmar ahaan eh, dadka ka shaqaynaya xaruntaada ganacsiga see ku xulota adiga
horta wax walba horta waa kalsooni wax walba horta waa kalsooni qof aad ku kalsoonayna meeshaada maka shaqayn kara inkastoo sitaa laakiin alisi kala fiican yahay hadda aniga waxa ila joogo waa walaalkay oo aniga la ishta ila joogo ama ila shaqeeyo matalanka soo qabo nin kaloo shaqaalaha joogo ninka shaqaalaha ininka walaalkay isku hali lewa waxaan kale xanaya ma laha wax walba ninka meesha yaallo waa wax dhanba kalsooni aan kuwa shaqaysanaa waa kaa walaalkay waa wax kale ma jira Eh, shaqada markaa bilaabaysay dalmar waxaa jira caqabado kusoo food saaraya shaqada markaa bilaabaysay ma jiraan caqabado iyo culeysyo oo kusoo food saaraya saa'id waxaa aqabo oo badan ay soo waxayso laakiin inkastoo saas ay tahay aabbaha ay garab joogay aa wax walba oo aniga igu- igu adkaado aa iga xalinaya waa kaa Waa wax kaloo aad dhib kaloo aad isoo qabto ma arkin laakiin wixii kale aan fahmi waayne dadka dariskaa jooga dadka dariskaa weydiinaya waxaana saa iga eheysan waxyaalaha camal aan dhihi jiray waa la isax jirayba ganacsigan ka waran khasaaradiisii faa'iidadiisa wallaahi maasha allah horta wax la sheegi kara ma ahan ganacsina waa taqaanaa faa'iday khasaarihiis waa iska fududaawo marna waa faa'iday marna waa iska khasaaray saasas waa laakiin hadda khasaaraha badan ma la dhihi karo labadan beri xagaay xagaayaan ahaayo waa haddana buqn waa nagu sii baxday waa ogsan tahay muga cariiriyaa jira xoogo alxamdulilah cariiriyaa wax yaraa hata ka dhiman waa laga baxaa hadda laak waa xoo maalmaha aad khasaaradeyna xoogo culeys eh culeysyadan sida eh, saameynta roobabka iyo fataadaha idinka saameyn ma idinku yeelatay maasha allah haddaba roob iyo fasahaadahaas saameyn waa nagu yeelatay waayo meesha waxnuu soo marayeen dhan waxnuu soo maraayo ma laha dadkii baadiyooynu imaan lahay meelay soo maraan ma laha waayo bihii iyo fasahaadii wixii dhanaa ku baxday mu anigana go-doonaan ku jirna ayagana go-doonaan ku jirnaa saas waaye haddaa go-doon laga wada baxlaa waddada oo- oyna wada furan tahay aniga ganacsigeena waana waana toosin yahay maasha allah waa ka walaal haa muqdisho adeego waa ka doonanaa sida alwaax oo kalena aa naga soo gasho sida lafta oo kale oo jeefka laga sameeya aa naga soo gasho sida oo kumasaatada sariiraha la saara ama aa naga soo galaan wax badan aa naga soo gal muqdisho adeeg saa saa baabuurihii dhammaa hadda alaabta nuu soo wada qaaday weli waddadaha aa waddada ku wada jiraan hadda wax wiilna soo gaaray mala hadday laakiin waddada furunta hal baabuura shalay soo galay aan siduu ku kala qaybsanin baad saa u tahay rajadaada ka waran ganacsiga ah والله رجدي قناع سجني ومد حقه اسك اوكي معقوله لاقو حرجينا يا وعني حقه نجيت في عنك سيجارة جعلها سلايرة فقا
tan iyo markii shaqadan aad bilaabaysay ganacsigan ka waran maxaa isbedelay والله وحبينا اسبدل مركز وحوان هاي نوح اهم اهن مركز نعم حقه اسك مسكينة اسك هذا مسكين واي لكن xooga nin waxaysan inaan iska iska xamaalata oo xooggiisa ku xamaalanayo ah, haddana waxaan ahay maasha allah nin meel u furan yahay oo ganacsanayaan aadana waa kaa walaal ma jiraan talooyin aa u jeedin lahayd dhallinyaro doonaysa ganacsigan oo kale inay sameeyaan wallaahi waxaan baaq u jeedinayo dhallinyarada walaalihii eh oo xamaalatada eh ee kale inay ilaahay wax u salaataa dun hataa haddii gadaa hataa ganacsiga wax ka barakaysa mal rasuul sal allahu alay wasalam aa u barakeeyey ganacsiga ma wax walba ganacsigaa karo ina intay ganacsi tadaaroon walaal haya walaal waxaa u baaqi laha laakiin dadka walaalihi aniga dambe intay si anoo kale oo sida ganacsi inay sameeyaan bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin ganacsigan iibiyo horta waa kala duwan yihiin dhowr alaabay isugu ku jiraan oo kala duwan alaaba celis eh alaaba cuseeb eh Eh, haya nooc waay ad waxa aan iibino haye
Ah, alaabaha jiifka ka mid ah Eh, alaabaha oo dadka baadiyaha isticmaalaan sida sanduuqyada albaabada ka mid ah hada intaas oo nooc waayo marka waa beled iyo baadiyiba laga isticmaalo Eh, marka sida alaabaha jiifka cuseeb waa iibinaay dalab waa qaadanaay Eh, fadhiyada sidoo kale cuseeb waa iibinaay dalab waa qaadanaay alaabaha cilibka sidoo kale sida sanduuq manka oo kale miisaska oo kale baadiyaha laga isticmaala inta badan sanduuqman kalaa jiro ka gaar ah oo noocyadan oo raashinka lagu shuba ah sanduuqman waxaa jiro oo eer baadiyaha isticmaalaan oo igana eer guuray la dhaho yaryar eh miisaska sidoo kale beled iyo baadiyaha laga isticmaalaa marka qaabkaasaan ushaqaynaa fikradan wallahi eh, ilaaha mahadle horta eh, alxamdulilahi fikradan horta eh, dadaalay kasamid uu ilaahay uu garab siiyey aniga kolkeyga hore eh, waxaan ka shaqeey jiray eh, meel la yiraahda eh, isgooska bakaara gooska bakaarahan ka xamaaliyan ka ahaa garab garab rarka wax la dhahaa jira oo garabka lagu xamaalo Eh, waxaa kaloo jira eh, gaari gacantaas oo kale waxay badan aan ku qaadi jiray Eh, niman waxaan u shaqeey jiray marka oo alaabaha markay gataan oo dumiska oo kale sida hadda qaabkan u shaqeeya oo dumiska kale beeliyaalka iyo taawlooyinka waxaasan sii dalbalaya dahablaha iyo cirtoobta iyo ilaa iyo gurubaha xamaaliga xaajiya shaqeey jirta xaaji khandiin waa raraay waana dajinaay horta qaabkaasaan ku shaqeey jira aniga koogeygi waa gartay markan qaadkay ku shaqeey jira raggii aan dhex socday waa fikray waxaan ira raggaan iyo saanig u shaqaysta waa nama xamaaligan ama un isku dayday qaabkooda luglug amaad u gashay oo fii fiirisaay ina xoog u al ilaan xiligaas garab laisma siinaynin wax wax ku siinayo ma leheen waxaa xoogaada ku tashaqaleen alxamdulilaahi bahasha markan fiiri waxaa jira marka alwaaxyaha dheerdheer oo kale marka dhinac loo bixiyo alwaaxya gaagaaba kasoo hiraan haye alwaaxyihii gaagaabka ahay waxaa jira marka rag kale oo kasii shaqaysto ina gataan oo inta qaadaan cirtoobka iyo meelaha dahablaha iyo oo sanduuqmanka iyo miiska lagu sameeya kasii gadanayaan wiyan haddana anigu sii qaaday fiican
qaabkan ma adiga yeeshid oo iidana gadatid oo iidana gadatid oo adiga gaarigiina waa haystay xamaaligaa bixina haddii wax waysa hataa xamaaligaada si nadiif weel adoo nin dhaynan iyo xamaaligeyga alxamdulilaahi eh, maalin maalmaha kamid ilaahay ugu dooti lacag shan iyo toban kun shilin soomaali shanta boqolaa socod weli shan shan toban kun shilin soomaaliya haastay nimana oo alwaax soo gatay dhexday jajabka ayaa kasiisay todoba kun iyo shan boqol oo shilin waa qaaday cirtoogtaan geystay cirtoogta marka aan geeyay alwaaxdii waa kala saaray marka dadka naftooda waxgado waxaa jiro eh, dad wax weyn gado dad ku xiga ku xiga saas waa alwaax markan qaaday waxaa ka bixiyey wixii sanduuq iyo miis noqonay markan xaggoo kale u baxshay haddana waxaan baxshay wixii gambare iyo kobra noqon waa qaaday gey wixii miis iyo sanduuq noqonay wardaafsan waayo wixii sanduuq iyo miis noqonay haddana kheyrtii kale oo koorahan qaadi hal qofaan ka iibin kheyrtii gambaradan qaadi waa meesha ugu hoosaysa gambarada marka dad oo dad hoos ayaa jiro meel yar u furantay oo gambaradaas ku gado si fiican
maalintaas todoba kun iyo shan boqol aan ka bixiyey marka sida hadda oo xasuusteyga waa cayma tahay waxay lacagtaas noqotay sagaal kun shilin soomaali Mhm.
lacag adiga kun iyo shan boqolaa ii kortay si fiican xiligaasna waxaa ana biilinayay laba kun iyo shan boqol shilin alxamdulilaahi markaan saas u arkay maxaa ar wallaahi xamaaliga markaa garoon oo san gaarigaada waa haysataay meel iska tiibsa soo boobay fudud hadaashid ku xamaalo laakiin tanna ku dhexwado haddaad badeecadan oo kale la keeno nimankaan joogweynaha ay keenaan wixii yarow ka jacburso irtoobtii meelahaas geyso
waa gartay sidii aan ku socday labadii qaadaan isku wado marka gaari haddii meel fudud oo wax la geyna arka dhabaan dhahay marka badeeca la keena khashinkaasaan gadanaya taasaan ku kala ganacsanaya iyo ganacsiga markaa bilowday maxaa iska bedelay ganacsigaaga wallaahi bilaahi wax weynaa iska badda ilaaha rahmad leh alxamdulilahi anagu waa dadaal ilaaha garab igu siiyo ganacsigeyga waa firay horta xamar intaan joogo iyo shir baan furtay shirkaan galay nimaan shirkala noqday markana alxamdulilahi joor marka ciddaygaa degan horta jowhar aniga waxaan ku imid ganacsigaan ku imid maayan qax iyo xamarka soo orod ma ku imaanin ma fahamtid si fiican
qaraabada anoo soo salaamayaan imaanayay jowhar marka waxaan arkayay meeshaan oo handala aan ku aalan laba iridaa ka furan waxaa yaala hal gambar ama hal kooro kooraha xataa nin kale oo baadiika yimaado waa biya kooraha dartiisa hal kooro oo afar doolar jooga xiligaas hal sariir oo rabay oo xiligaas todoba boqol tan joogtay nin kale waa bariyi jiray beledkan alaa wareegay waxaa saba sheeginbo waa fiiriyay xaaladan qiibti xamaran ku noqday anoo markaas oo kaloo saaxibo ah waxaa la roonay laakiin shaqadayga xirfadayga u bagay baan ku shaqaynaayo alxamdulilahi dhaqaalihii marka xoogo oon isiri waay waxbaa haysataay ninka waxaan rabniyo waxaan rabaa beledkaas inaan u guuro oon xaalada qiimeeyo oon meeshaas un soo garoobay hadday macquul il noqodaysana aan kasoo noqdo alxamdulilahi meeshan waa imid guriyaan ka kiraystay hal qol eh halkii qolaan degay alwaax baan xamarka keenay waxaan ku bilaabay sariiro iyo markooda iyo alaabaha jiifka iyo sidoodan horta xamarka keenaayay waa faroweynaay si fiican meeshii alxamdulilahi waa isbixisay waxaan noqday nin oo markaas saddex shaqaale camal u shaqaynayso si fiican macaamiilan meesha ku yeeshay waxaanba noqday nin beledka dhaqan jiif asaga ka sameeyo oo diyaar u yahay diyaar wax eh ina aniga aan haayo dadkii dadka ka shaqeynaya ee xaruntaada sidee ku xilata adiga waxaan ku xushay dadka horta waa isu jiraan bini aadan wax fiican iyo wax xun waa isu jiraan xaruntan hadda waxaa ka qalin jibisay ugu yaraan labaatan iyo toddoba qofood
waa gartay
haddana waxaa ka shaqayso afar iyo toban qofood
si fiican marka inta xataa oo ka qalin jibisay dadna wanaagan ku kala tagnay dadna xumaanaan ku kala tagnay ninkii asoo wax fahmiyo ku dhehaynin maclimo ana markaan inaan aniga keliga isbixiyaan rabaa fasax ku dhimi maayo adiguu kugu soo laalaabmaa shaqada inuu kuu gooyo inuu adiga ku dhibo adig waa ku wareerina ilaa adig kaxanaad meel xun ka tagtid oo iga tag dhahdid midna wanaaguu kaaga tagaa ninkaas waa la xiriirina ilaa hadda dad aan fasaxayaa jiro ilaa hadda markan ubacda haddaan wacayni shaqadaasaa raba layla boorsiya qandaraas banaanaa soo baxay oo la imaanayo waa jiraan kubadaacadda eh waxaan ku xushay shaqaday qabanayaan waa kontaroolan tahay ilaa anaa dul taagan shaqada khaladkeeda waa la ilaalinaa ninkaas shiirka uu sameeyo banaanka hadda uu soo dhigo hore laga qaadanaayo ninkaas dadka dhan waa ka fareeyay laakiin ninka shay markuu sameeyo oo qof laga iibin rabo laleeyahy war sheegaa inta uu la-yahay qofkaas meesha waa laga qancinaa laakiin hadhow waa ninkaas waa la canaananaa waxaa leeyahy shaqada hadda qofka ay ka cawaada beri aan lagugu arkin ka taxadir hooshaada shaqaalaha horta holkarnimadan ku kala xushaayo marka marka dadka saas oo kale waaye marka waa isku dhaxwadnaa un midka
suuqa ka waran xilligan wallaahi suuqa xilligan niyow horta alxamdulilahi ilaaha mahadle anaga horta erjuhras waxaa aagayaaba xagaayaa lagu diray kuwa ku dhahaa kuwa oraxeed ala gaaraya ku leeyihiin kuwa beer waayay ku leeyihiin anaga horta alxamdulilahi suuqa maadaama uu kala socod badan yahay xilliga oraxeedki xiliga xagaaga uu miinimi yahay horta alxamdulilah wax dhib kuma qadno afar iyo toban qof oo ugu yaraan lix qofood reer ay leeyihiin aa garaashkeeda joogto inta kalena waalidood ay wax ka fiirsadaan si fiican hal maalin horta wax kama weynan waa ku nool nahay laakiin socodkiya yaroo kaliya maalin wax laga waaye male alxamdulilah xiliyadan oo hadda ugu adag la leeyahay annaga wax waa helnayo ganacsigan ganacsi oo iska macdil ee waaye oo oo nolol maalmeed la ganacsado waaye saaxiib ganacsi oo wiiwiin ma aha mafahantay shaqada aa qabto faryaama waaye saaxiibkii marka shaqo oo wanaagsan waaye ina oo maliin waani wax nolol maalmeedkaa kaliysid waa wanaagsantaadi moogtahay marka saaxiibkii waxyaalaha gaanka aa qab sariiraha iyo sanduuqmadoo kale iyo miisaskoo kale iyo sanduuqmada kale oo yariiska ee aadeenaa goorma bilowday barashadooda inaad aragto barashadeeda waxaa bilaabay labada kun iyo labaatanka haa hadda maxaa isku bedelay markaa bilaabaya hadda een, farqi weyn aa u dhexeeya markaa bilaabaya ilaan ma- wax ma leen maskax oo wax ku sameeya male laakiin hadda maskax wax ku sameeya liya saaxib farsamo aqoona oo ku- igu cuslaatay markaa baranayoo kale wax badan aa igu cuslaaya waxyaalaha ma oo ma kala kasiin maogtahay laakiin hadda waxyaalaha waa ii fudutiin waa bartay maogtahay markii igu dhibanayd markii aa baranayo waa marka mar- sanduuqa mar sameynayo markaasay ugu adkayd haa, ileen barashaadaan marka macalinka een, caadi waa macalinka markuu wax ku baraayo waa kuu qeylina mugta macalin kastaa qof markuu wax baraayo aa ku qeyliyo ilaa canaantan waxaa ku baranayay canaanta waxyaalaha wax lagu bartay ka mid tahay haa, waa lii canaan jira canaanta okay waa horta wax lagu bartaa qofka haddii la canaana markaas wax barana maayan haddii lagu canaanaynin wax ma baranaysid
waxaa muuqata in farsamada gacanta ee alwaaxa ay tahay mid sii koraysa laakiin u baahan in ganacsatada lagu taageero suuqgeyn iyo qalab casri ah si loo gaarsiiyo heer ganacsi oo caalami ah guud ahaan intaasaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijka ganacsiga oo toddobaadkan aan diiradda ku saaraynay farsamada gacanta gaar ahaan agabka laga sameeyo alwaaxa intaynu barnaamijkan kiisa xigaa ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Bye.